madaxadana ay dhib badan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضائل القرآن وما يتعلق به qur-aanka fadaaishiisii iyo wixii ku tacalluqayay ayuu kitaabkiisii ama baabkiisii yahay bal taasi waa si guud qur-aanka fadaaishiisa iyo waxyaalo kuba tacalluqaya kolley abwaab dhowrina way noo iman doontaa oo waxa weeyaan dee baabkaa guud ama cunwaankaa guud hoos imanaysa esan hore usoo marayno kolley taraajimtan gaarka ama canaawintan khaaskii waa canaawintii shuraaxda khaasatan waa nawowi cinwaankiisii ee muslim isagu walow kitaabka uu baabaysan yahay kitaabka guud mooyaane abwaab markaa farciya muu la iman oo isagu kitaabkiisa uma dejin kaaxu baabulmri bitacahudi lqur'aani wuxuu u baabaysan yahay amarkii la isfarayay qur-aanka ka warhayntiisa ilaalinta qur-aanka la ilaaliyo qiraa'adiisa la laazimo oo la badsado ama salaad dhexdeed ha noqoto ama khaarija salaad ruuxii daahiyay si aan ugaba baxsan wakaraahati qowli nasiitu aayata kada iyo karaahada ay karaaho tahay ruuxu inuu ku qowlo aayaddii caynkaas ahayd baan iloobay oo taas waayo waxay tilmaamaysaa inuu ka shugloomay inuu faraha ka qaaday tafriid iyo gaboodfal xaggiisa ayay taas macnaheedu tahay taas baana ilowga keenaya wa jawaazi qowli unsituha bal hadday dhacdo inuu aayaadkii qur-aanka ama suwartiisii qeyb iloobaba inuu yidhaaho waa lay ilowsiiyey taasi iyada bannaanida ay bannaan tahay laakiin aanay habboonayn ama siduu sheekhu kaba cabiray ay karaaho tahay inuu isagu ka cabiro waan iloobay laakiin waa lay ilowsiiyey iyada taas karaahadaasi kumaba sugna waanan arki doonaa xadiiska inooguba iman ama waaba laftiga xadiiskeen xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu usamata عan hishaami عan abihi عan caaishata ana الnabiya slى اllahu عalayh waslama samica rajula yaqraأ min اleyl bal sanadku kollay dee kitaabkii haatan muddaynu soo wadnay walow kitaabka wariiska bilow uun yaho xaggiisii hore aan kuba sugannahay raggan sanadkan ku suganna waa dadkii axaadiista badan lahaa ee kitaabka axaadiista badan markaas iyagu warinaya ee kuba sugnaayo saa daraaddeed dee hadiyo goor waa wax inagu soo noqnoqdoon u baahnaynba tacriif waliba labada sheekhe muslimna waa sheekhadiisa dee ragga ugu badan ayay kaba mid yihiin abubakar ha uguma badnaado sheekhadiisa o dhan ninka ugu axaadiis badan weeye marka leega axaadiisa isagu kaba wariyeen ama abu usama horeynu usoo aragnay waa nin atbaacu taabiciintii oo xamed ibnu usama la yidhah lakiin wuxuu aada mashhuur ugu yahay kunyadiisana abu usama magaciisuna waa xamed ibnu usama hishaamkan ka dambeeyaana waa hishaam ibnu curwa abina waa curwat ibnu zubayr habaryartii caaishuu ka warinaya markaa xadiiska waxay caaisha tidhi ana nabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulku samica wuxuu maqlay rajula nin ninkaasoo yaqra-u aqri'ayo qur'aan min alleyli mintu waa darfiya bimacnaa fi weeye masjidkuu joogay ninku rasuulka ilaahayna gurigiisu kuma sugnaa qur'aan buu aqri'ayo markaa sawd sare ama uu la jahrayey qur'aan buu aqri'ayay habeenka dhexdiisii rasuulka ilaahay baa maqlay faqaala wuxuu yidhi isagoo u ducaynaya yarxamuhu allahu allah u naxariisto ilaahay waa u naxariisadaya bacna waa ducay makaalkan waa insha ahawna allah u naxariisto laqad adkaranii wuxuu ixusuusiyey oo rasuulka ilaahay baa qiraa'adiisii dhegaystay suuraddii u aqriyayey buu dhegaystay markaasaa wuxuu yihi wuxuu ixusuusiyey kada wa kada waa intaa iyo intaasoo aayatan aayadood oo asqatuha aan riday manaa aan ka tegay weeyaanoo min suurati kada wa kada suuradda caynkaa iyo caynkaasa macnaa waa aayado tiradeeda halkan noogumaba sugnaa bal riwaayaadkana si guud suxaaf ibnu xajar yidhaha hadda iskumuu taaginoo isagu ma arag riwaayaad xadidaysa inta aayadooday aayaadkaasi ahaayeene laakiin kida kada wakadana sida kayta wakaytada inoo soo socota iyo waxay cibaaro kaba tahay un de waa waxaa mubhamka ah ee bal oo markaa intaas oo aayadood oo suuradda caynkaas aan kaba riday ayuu ixusuusiyey xadiis xadiisku duruq buu leeyahay inoo socon doonta kollay fawaa'idiisana bal imaam nawowi baa raximah اllahu tacaala sharaxa fawaa'id fiican xadiidka kaba soo saaray marka markaa duruqdiisa dhamaynaan fawaa'idda ayaan kuma kaaftoomi doonaa imaam nawowi bal oo aan uga baahnayn maanta idaafa ama ilxaaq ba u baahnayn wax la haleeshiiye tam laqad adkaranii aayatan kuntu unsituhaa bal marka halkii cibaaradii ahayd wajawaazi qowli unsituhaa waaba tan oo rasuulka ilaahay baa taa ka cabiray may way inoo dambaysaa taasi halkan laakiin maxaa inoogu sugan asqatuha aan riday weeyaan oo ujeeddadu aan kaba tegay oo hadde waa isagoo rasuulka ilaahay iloobay aayaadka laakiin dee dadkii wuu soo gaadhsiiyey intii dadka ay xifdiyeen wuu soo gaadhsiiyey dabadeed bay ahayd ilow dee daa'imay oo joogto noqday oona muu noqon oo waa kan markan dambaba xusuustayn وxadثna بن نmayr qال xadثna cabdة وabu معaawiyaة عan هiشhaam عan abيهi عan caaشhaةa qaaلت أنaha qaaلت waa dariiq labaad oo xadiidkii hore leeyahay walow dee alfaada qaar ay noo soo kordhi doonaan xagga marka la eego هishaam iyo aabihii iyo caaishaba sanadkii hore way noogu sugnaayeene inta dambe ayaa ama inta hore sanadka ayaa dee aan raggii hore inoogu sugnayne xadiidku waa kii un ibnu numayrna kolley dee maanta nin tacriif noogama baahan maayo lakiin kolley waxaan isku celcelinaynaa un muslim moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr oo sheekiisa ibnu numayr waa kan oo ka cabira dee aabihiina ibnu numayr uu ka cabiraa labadooduba waa laba nin oo hiqaatu ruwaad iyo culimadii iyo xufaadiiba kaba mid ah moxamed iyo aabihii midi waa sheekiisa midna waa sheeka sheekiisa ee de ibnu numayrka ficlan waxa weeyaan waa cabdullahi ibnu numayr ama kan sheekha muslimi waxaa meesha ku sugan un awowgii oo loo tiiriyey weeyo taasna ruwaadda way kuba badan tahay awowgii baa loo nisbeeyey un waayo isagu waa ina cabdillahi ibnu numayr oo moxamed ama cabda kolley caawa casharka cabdo kalena waa inoogu sugan yahay waxaan walow ka dambe magaciisu yar dhan yahay waxaa noqon doonta uun xaggay sanadka kaga jiraana way kala soocaana ninkan cabdat bnu sulaymaan baa la yidhaha alkiraabi kolley waanan atbaacu taabiciintii weliba raggoodii dabaqadii sufyaan ibnu cuyayna iyo raggoodii dhexe kaba mid ah ninkaasi oo hiqa ah ama ninka kale waa nin kaba horeeyo taabiciya saa arki doonta kana waa atbaacu taabiciintii cabdat bnu sulaymaan alkiraabi abu mucaawiyana kolley waa nin macruufa oo aada u mashhuura maxamed ibnu khazin wuxuu jiri can caaishata qaalat kaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yastamicu mid dhegaysta qiraa'ata rajuli nin qiraa'adii fi masjidi masjidkii nabowiga ahaa weeye waa madiina waana waqti habeena sida laftigii horeba inooguba soo maray ninkuna qiraa'ada saan aragno uu la jahrayey rasuulku masjidka kumuu jirina gurigiisa ah oo dee ku dhegsanaa masjidka ayuu joogay waatan caaishana la joogta markaasaa uu dhegaysanaya rasuulka ilah u dhegeysta maha maqal uu maqlay uun ee qiraa'adii markuu maqlay buu dhegaystay rasuulka ilahay faqaala wuxuu yidhi raximahu llahu allah u naxariisto kolley waa duca un si aan kaba cabirayno walow alfaadan ee alfaad khabar ay tahay laqad adkaranii wuxuu ixusuusiyey aayatan aayad kuntu aan ahaa unsituha mid lailowsiiyey sia laftigii wajawaazi qowli unsituha aayad qur'aanka kaba mid ahayd oo lay ilowsiiyey ayuu ixusuusiyey taas buu yidhi xadiid kole labadan dariiq buu leeyahay iyada ta inooguma sugan horta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aayaat ama aayad sa lafdiga dambaba oo qur'aanka ka mid oo iloobay waa inooguma sugan tahay taasna waxay inoo faa'iideyneysaa uun inay bannaan tahay rasuulka ilaahay bashar buu ahaa horena halkii saawigaan uga soo maray bashar idinkoo kale aan oo ansa kamaa tansawn se wuxuu ilowdaan ayaan wuxuu iloobayaaye bal ilowgu rasuulka ilaahay iyo rususha kaleba oo kuwa banaanaa laakiin dee kolley culimmadu waxay yidhaahaan waxaa dariiqiisu balaaq yahay macnaa arrintiisu ay tahay gaadhsiin dad la gaadhsiinayo dee waxaaba isagii baa lasoo gaadhsiiyey waa loo soo waxyooday waxyigaasna waa inuu dadkii kale usii gudbiyo iyada qabla albalaqa ama qabla alibla intaanu balaaqa horteed iyada taasi ilowgani kuma banaano oo dee waa waxii loo soo dhiibuu dad gaadhsiinayo ee wixii dariiqiisu aanu balaaq ahayn ilowg waa kuwan banaanya waa basharo waa taa aynu soo marnay saawigii uu kaba dhacayay wixii dariiqiisu balaaq yahayna sida qur'aankan lagu soo waxyooday inta uu dadka gaadhsiiyo dabadeed dee ilow waa ku banaan yahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loobo waaba tan aan hayno walow culimadu bal masalan taas ay kaba dhigaan dee iyada arrinteeda waa inaan dee laakiin hadduu iloobaba kol haddii dariiqiisu balaaq iyo tacliim yahay laguma sugayo laabudda an yatadakarahu kolley waa dee waktan min awqaat ama barhkood calalfor haba yidhaaheen yaanay forba noqonin be laakiin wax lagu sugayo lagu daynayo ilowgaasi saas uu ku daa'imayo ilaa saa dee xaaladiisuba ay noqoto arrintu aanu ahaynba ma fawr ba mise waa cala taraakhi qabla wafaatihi inuu xusuusto un taas kolley waa khilaaf ay leeyihin culimadu wixii dariiqiisu balaaq yahay bacda albalaaq ila waa ku banaan yahay xadiidkan baana uba daliila lakiin waxay yidhahdeen dee se laguma sugayo laguma daynayo ujeedadu saasun xaalku ilaa kagaba dhinto arrin kuma noqonayo taasi iyada waa ta iyada xadiidka bal inooguma sugan kolley alfaado kale iyo macaani kalena way inoo dambaysaa oo axaadiid kale oo xagga macnaha kuba dhow oo tarjamadan ay ka dhaxayso ayaa inoo dambaysa bal imaka intan odhana waa ninkana kolley halkan inooguma sugnaa tasmiyadiisu iyo sida dee laakiin riwaayaadka xadiidka barhkood kuba yimi wuxuu aha saxaabigii jaliilka cabaad ibnu bashir kaas buu ahaa masjidkuu joogay qur-aankana u aqriyay rasuulka ilaahayna waa ka ayaad u iloobay kuba xusuustay bal weli aan alfaadaan israacin doonaa horta ama riwaayaadka kale xadiidka ama dee axaadiista kale siaan gees fawaaidii baabka dib ugu soo wada laama khaasatan nawowi bal talkhiiskan ama umuuraha fawaaida badan ee uu sheegay aan waxoogaa un kaba soo qaadano xadaثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عalى malik can naafic can cabd لlahi bni cmara ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyh wasalama qaala wuxuu yihi cabdالlahi bni cumar baa yihi rasuulka ilaahi baa yihi inama mahalu صaaxib اqur'aani inama mahalu صaaxib اlqur'aani qur'aanka ninka saaxibkiisa waa ruuxan qur'aankii laazimaya tilaawadiisii ama sa u dee markood baa yidhaha laftigu uu ka acamsan yahay inuu xifdi kaba aqriyayo iyo inuu kitaab kaba aqriyayo laakiin bal qowlka qurdubiya noo kuba soconaya waa ruuxa dee khaasatan xifdi bay meeshu tilmaamaysaa qur-aanka saaxibkiisa ee xifdisnaaye tilaawadiisana laazimayey kaas baa saaxibkiisa noqonaya kolley saaxibu shayna waxa weeyaan waa kan dee isaga wixii laazimaye adigu markaa taas baabay saaxibkiisana kaba cabiraane inama mahalu saaxib اlqur'aan ruuxa qur'aanka saaxibkiisa mahalkii lakiin dee maaha isagoo keliya waa maca alqur'aan markaan eegnan la eegno qur'aankan uu saaxibkiisa yahay qur'aankan uu hayo qur'aankan uu aqriyaya marka taas waxa weeyaan aan raacino weeye kamahali libili geela oo kale weeye lafdiga bukhaari halkan wuxuu ahaa kamahali saaxib اlibil kolley lafdiga muslimna waa muraad waayo bukhaari xadiiska way wada wariyeen isaga laftigiisu waxaa kamahali saaxib اlibil halkana waa tanqadarayna un muslim haddana waana xadiis keliya une waa geel almucaqalati la dabray oo dabran saaxibkeed iyo waxa weeyaan oo kale weeye isagana waa maca libil isagana marka geeliisa aan dee u eegno aan geliisa iyo isagii baan wada masalan masalkii wada leh kamahali saaxib اlibil almucaqala oo waxa weeyaan imika halkan de wejkan shabah ama dhinacan lagaga shabahayo ninkan qur'aanka saaxibkiisa kaa geel dabran oo uu dabray markaa saaxibkiisa ama lahaa waxa weeyaan waa qur'aanka aqrintiisa iyo daa'imitaanka tilaawadiisa la daa'imayo taas la daa'imayo ayaa maxaa lagu shabahay oo taas neefkii geel ahaa oo dee geeluna waa xayawaanka aan dhaqano waa waxa ugu marka la eego xagga firnad iyo caymad badanba in xidhitaankiisii la xidhayay ee la dabrayay taas baa laguba shabahay oo macnuu markaa wuxuu noqonayaa ruuxa qur-aanka saaxiibkiisii hadduu ilaaliyo tilaawadiisii laasimo oo sida laftii inooguma soo socoto habeen iyo maalinba uu aqriyayo uu xusuusnaanaya qur-aankiina uu sugnaanayaa xifdigiisna mid dee uu markaa u dabdisan oo usugan buu noqon laakiin sidaa neefka geelaba intaa uu dabran yahay enu dabarkii furan ama aan lagaba furin inayma socon karayo dee hadduu xataa dabarkii ku boodboodana meel ma gaadhaye uu yahay mid la ilaaliyo oo ruuxii u ilaashana u xifdiyan uu yahay saa uu yahay laakiin haddii uu waxa weeyaan faraha ka qaado weeye wuxuu la mid yahay un ruux dee geelaas sidaas ama neefkiisii u dabrana intuu dabarkii ka furay faraha ka qaaday oo kale waa sida xadiidka alfaadihiisa kale kuba yimi taas buu la mid noqonayaayo dee saa kaasiba ufakanayo ayuu qur'aanka isagiina uga baxsanaya uga fakanaya inama mathalu saaxib اlqur'aani kamathali libil اlmucaqala waaba kanoo in caahada ilayha hadduu isagu markaa waxa weeyaan waa geeliisa uu dabray ee u xidhxidhnaaba hadduu ka warhayu ilaaliyo xafiduu dabarkaa ku ilaaliyo weeye amsakaha u haysan macnaa marka horeba u hayste macnuu waa maxay istamara imsaakuhu laha waxa u daa'im noqon joogto u noqon haysashadaa iyo u haysay u markaa yihiin kuwa dee uu isagii halkaa ugu sugan oo uu ilaalin karayo ama uu ilaashoon wain adlaqa hadduu dabarkii ka furo oo uu sii daayo dahabat iyaguna way tegaysaa qur'aankuna waa taasoo hadduu aqri waayo faraa kaba qaado ka shuqloomo uu ka baxsanaya uu iloobaya xadaثna زhayr بن xرb ومحamed بن المثنى وعubayd للhi بن سعيid qalوا xadaثna yaحyى وhuوa الqbاn xa وxadaثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna abu khالd الأحmr xa وxadaثna بن نmayr qال xadaثna abي kulhm عan عubayd اللahi وxadaثna بن oo markaa raggaasoo dhami عubayd اللahi bay ka wariyeen bal waa xada inagu yar badan intan ruwaadan uu israacraacinayo mslim meelo ay ku kulmayaanna bay jir ayaana jirtee ta hore aan eegno xada hore inta ka horeysa yaxya alqabaan saddexa sheekee muslim baa kaba wariyey cubaydillah ibn saciid abuqudamata sarkhas iyo labadaa nin kale macruufka waxaa kaloo abubakr ibnu abi shayba isagu ka wariyay abu khaalid alaxmar sulayman ibnu xayaan ibnu numayrkii marka dhaweyd aan soo haynayna aabihii cabdillahi ibnu numayr buu kaba wariyey haddaba kulluhum wuxuu leeyahay cabdالlahi بn نmayr abu khaalid الأحmar iyo yaحya الqadan saddexdaa weeye saddexdoodaas ba xadiidka waa dhammaantooda waxay ka wada wariyeen can cubayd الlahi cubayd الlahi بn cmar halkaa arrintu kuma eka hadda cubayd الlahi bay dadla sinaan doonaan eega sanadku haddana وxadaثna بn abi cmara qala xadaثna cabdالرaزاq qala aخbarana macmar can أyuba sheekh labaad oo ama sheekh dee kale oo muslim baa inoo soo noqdo waa ibnu abi cumar bu xadiidkan unbuu kaba wariyay waa xadiidkan buu sheekhyada kala duwan kaba warinaya isagina cabdiraزaq cabdirazaqna macmar macmarna ayub bal ayub ku joogto xa وxadaثna qtaybaة بn سacيidi qala xadaثna yacqub yaعni بn cabdالرaحman xa وxadaثna mحamed بn isحاq الmusayabiy qala xadaثna anas yaعni بn ciyaadi جamيعا can musa بn cqbata kul haؤulaaءi can naafic bal halkana yaani iska kii gelina u yar fiirsada markii hore muslim muxuu yihi ibnu abi cumar maxamed ibnu yaxya ayaa sheekhiisii ah adigu ugu dambeyn ayub sakhtiyaani buu ku joogsaday saddexna hauba dhexeeyeene bal ayub gaar u hayso haddana sheekh kaluu kusoo noqdo waa qutaybat ibnu saciid qutaybat ibnu saciid ba wuxuu ka warinaya caqub ibnu cabdiraxmaan alqari uu joogsaday haddana xa buu yihi محamed iبn isحaaq الmusayabiyu ya-duna way fadxisan tahay musayibiyu lama aqriayo oo dee ninkan nin awowgiisa dambe ah moxamed iبn isحaaq ibn moxamed iبn cabdالرaحman ninkaas baa waxaa dhalay nin musayab ibnu caabid la yidhahdo ya-du way fadxisan tahay marka waa awowgiisaasaa loo nisbeeyey waa nin nin qraish oo reer bani maqsume qala xadaثna anas anaskiina waa kan inoo cadeeyey cidu ahaa muslimo muxuu yihi yaعni ibn ciyaadin wuxuu ujeedaa ibnu ciyaad haddaba jamiican jamiican wuxuu ujeedaa yacquub ibnu cabdiraxmaan iyo anas ibnu ciyaad labadaas buu ujeedaa ayub kuma jiro ee waa labadan dambe ayaa yay ka wariyeen can muuse bni cuqbata muuse bni cuqbay kaba wariyeen marka haddana muxuu yidhi kullu haaulaai kullu haaulaai waa kuwe muuse bni cuqbahan kuugu dambeeya ayub sakhtiyaani labaduba taabiciintii bay kaba mid yihiin iyo cubaydullahi ibnu cumarkii markii hore aynu kuma joogsanay oo cubaydullahi ibn cumar isaguna waa dhammaan saddexduba waa sikaaru taabiciin saddexaas baa kulluhum ay noqonaysaa markaa jamiican waxaan leenahay waa yacquub ibnu cabdiraxmaan iyo anas ibnu ciyaad labadoodaasaa muuse ibnu cuqba ka wariyey waxa siman markaa halkan muuse ibnu cuqba ayubu sakhtiyaani iyo cubaydullahi ibnu cumar oo markii hore aan ku joogsanay saddexdaas ayuu leeyahay kulluhum yay markaa kullu haaulaai yay ka wariyeen can naaficin marka ayay mutaabiciin u yihiin oy xadiidka riwaayadiisii ku raaceen waa sanadkii hore malik ibnu anas qara'tu calى malikin can naaficin can cabdillahi bni cumar marka malik ibnu anas baa markii hore xadiidka naafic kaba wariyey imakana saddex nin oo damaan aragnaa saddexdooduba way kaba waawen yihiin malik ibnu anas oo waa taabiciintii dee kuwoodii yaryaraayo isaga way ka dabaqa horreeyeen isaga atbaacu taabiciintii saddexdooda baa naafic bay adigu u wada sheekoy la wadaagsadeen ama dhexaha hore ee meelahan ay naafic ka soo gelayaan waata muse bn cuqba ayaa isaguna dee raggaa hore barhkood ay kaba warinayeen intan weeye waa waxoogaa fiirsi yar bay idinkaba baahan tahay wax saasa maaha dadkuna waa dad aan soo wada aragnayn kul haulaaءi can naaficna can ibni cumar can nabiyi salى الlahu عalayh wasalam bimacnaa xadiidi malikin xadiidkii malik muxuu ahaa inama maثlu صaaxib الqur'ani kamahli ibil mucaqalati in caahada calayha amsaka wain adlaqa dabat waa lafdigii malik haddaba mu odhan lafdigay isku mid yihiine waa xadiidkii malik ayuu macnihiisii ay leeyihiin xadiidku waa xadiid keliya naafic laga wada wariyey laakiin sheekyo kala duwan iyo ruwaad kala duwan baa kaba wariyey lafdigii malik kaas buu ahaa saddexdan kalena lafdigoodu kaas unbuu la macno yahay oo macnuhu waa mid keliya alfaadaha laga arkaa inay wax ku kala duwan yihiin marka mid buu ziyaado inoo sheegayaayo wuxuu ihi wazaada fi xadiidi muuse bni cuqba wuxuu ziyaadiyey raawigu xadiidka muse bni cuqba muse bni cuqbana laba nin baan soo aragnay anas ibnu ciyaad iyo yacquub ibnu cabdiraxmaan daahirku waxaa in laba yidhaaho la tasniyeeyo la yidhaha wazaada laakiin daysan baa nusqooyinka inooguma sugan oo waxaan kaba cabiraynaa raawigii oo dee kolley raawi waanu kaba badnaaye waa riwaayadii muuse ibnu cuqba waxaa halkan ziyaadadu ay ahayd waidaa qaama saaxibu lqur'aani marka waa muuse ibnu cuqba riwaayada uu naafic kaba wariyey intan ladhe uu la dheeriyey qolooyinkaa kale riwaayadooda waidaa qaama saaxibu lqur'aani qur'aanka saaxiibkiisu haddii uu waxa weeyaan uu u qumo weeye oo dee salaad baabuu u kacay oo faqara'ahu billayli wالnahaar habeenkii iyo maalintii buu aqriyey qur'aankii habeenkii buu aqriyaya maalintii buu aqriyaya salaad dhexdeed buu ku aqriyaya khaarija salaad buu aqriyaya dakara uu xusuusanaya xifdigiisu u sugnaanaya markaa uu xusuusnaanaya ma iloobayo wey waidaa lam yaqum bi haddii aanu u qumin salaad aanu ku tukan si kaleba aanu u aqrin ou kaba shuqloomo nasiyahu uu iloobayaa ee saa noocaa tashbiihe geelaasba xaaladoodu ay ahayd markaa bal muse bn cuqban laftigiisii buu inoo sheegay waxaa jirta xaafid bn xajar fatxubaari kollayna in kitaabu fadaa'il اlqur'aan markuu tafsiir dhameeye ayuu bukhaari yimaadaa in sharxiisno kollay meelaha dee uu yas u sharxay waa sharax aada u badan oo in markaa khaasatan markuu axaadiisa dee marka hore uu sharxayo sharax aada u muhiima weeye axaadiisan anayn iyo kuwa lamidkii abwaabtan kuba timid si alahu uba sharxay dee si ay caadadiisu ay ahayd kitaab fadail qur'an bal waxaan leenahay nikaaxun buu ka horeeya wuxuu udhexeeya kitaabu nikaax iyo kitaabu tafsir qur'an buu udhexeeya marka ciddii falxubaari ay siteen kolley mujaladka sagaalaad qaybihiisa horu noqdaa haddaba markuu xadiidkan ama meelahan sharxayay ayaa wuxuu muslim u tiiriyey riwaayadan ayuub can naafic ayaa wuxuu yihi muslim waxaa agtiisa kuba sugan fain caqalahaa xafidaha isagoo ayuub riwaayadiisa kaba dhigay hadduu dabro geerihiisa uu ilaalin waa cibaaradiisii waxaa kale uu yihi cubaydullahi ibnu cumar can naafic riwaayadiisana waxaa muslim ku sugan waa sida uu ka cabiray muslim waxaa ku sugan in tacaahadahaa saaxibuhaa facaqalahaa amsakaha wain adlaqa cuqulahaa dahabat de mana aragno bal imika muslim waa tan aan hayno kolley nusqooyinkiinana waa ta haysaan ayuubna lafti uu leeya oo imika halkan inoogu sugan cubaydullahi ibnu cumarna way wariyeen oo waa dee xadiidka way wariyeen waana kan kusoo duuduubay can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm bimacna xadiidi malik xadiidkii malik lakiin alfaadahan kuma sugnaa kolley dee ma odhan kara imika halkan nusqo labaad oo muslimo mala ti uu hayay bay taasi kuma sugnayde waxa weeyaan un horta laftigiida ay lahaayeen baa tan ah waana laftigan uu ina leeyahy macnihi xadiidka malika arrin baa jirto kolley xaafid maxajar kitaabkiisa kusoo noqnoqota markuu saas oo kale xadiid sharxayo san oo kale sanad muslim uu sheegay laakiin laftigiisa aanu sheegin oo ama naxwahu ama uu ku kaaftoomay ama bimilahu ama milahu ku kaaftoomay uu sheegaya ayaa waxay caadadiisu ay tahay kitaabka inuu kaba cabiro wa fii riwaayatin saaqa muslimu isnaadaha walam yasuq matnaha ama laftaha riwaayo muslim sanadkeeda sheegay laakiin laftigeeda aanu sheegin markaasuu laftigii sheegaya waana arrimo kolley muhimo dee yaanay u dhamaynin be meelaha mithrow iyo naxwo iyo hadduu xaafid sharxay aan laftiga kama faa'iidaysan karno bal markaa waxaan kolley ilaata aan leeyahay un imaka halkan majalahi nusko kale malaayo oo ziyaadada kuma sugnayde yar caadadiisunbu imika khilaafay uu kaba cabiri jiray muslim laftigii sanadkuu sheegaye laftiga ma sheegin oo imika laftigiibuu u tiiriyey muslim uba tiiriyey lakiin imika halkan ma aragno laftigaasoo inoogu tiirsan macnuhuna waa taasun bal waa yar arin iska baraarujin le ninkii fatxulbaari iyo taa daalacanaya kolleyna waa dee kitaabkaas lagu magacaabay qaamuusu sunaba ma uu shawkani kaba cabiray markii la yidhi bukhaari loo soo bandhigay inuu bukhaari sharxa uu yihi laa hijrata bacda alfatx kole dib fatxulbaari jiro dee meel kaloo loola kaco iyo cid kaloo sharax kaloo loo baahnaaba maba jirto sharax uma baahna halkaasaan sharxo taas welina xadiidka duruqdiisa waa xadiidkii un macnihii baa inoo socotay ama duruqdiiba ahaan intii hore وxadثna زهير بن حرب وعثمان بن أبي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم qال إسحاq أخبرnا وqال الآخران حdثna جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبداللahi kale caawa bilown baan ugama jeedo dee baabkan baan yar dhamayn doona axaadiistiisa wax kale ma sii wado meelaha qaarkeed marka haddaan ku yar raago dhib ma laha kale haddaan caawa bilo uga jeede lakin un dee mudda aynu imaka soo yar moogeyne muslim baa muxuu ka cabiray saddex sheekh buu sheegay dib uu iyagii ugu soo noqday markaa muxuu yihi qaala isxaaq akbarana qaala aakharani xadathana macnuu waxa weeyaan un saddexdoodaba jariir ibnu cabdilxamiid baa u wada sheekha xadiidka sheekha keliyay ka wada wariyeen maxay ku kala duwan yihiin un siiqadii ama cibaaradii ay isticmaaleen ee dee cibaaradan adaha oo tilmaamaysa taxamulkoodiibaba haba noqotee markaa isxaaq ibnu rahweyn wuxuu ka cabiray akhbarana jariirun labada kalena maxay yidhaaheen xadaثna jariirun arrintanna waxay tahay inu muslim ilaalintii badnayd ee uu ilaalinaya alfaada sheekhadiisa xataa hadday fa iyo wow ku kala duwan yihin buu sheegayo waa iyada ilaalinta u alfaada aad iyo aad u ilaaliyo waayo bukhaari umuuraha caynkaas waxa dhici karta inuu isku midun kaba dhigo ama isagu markaa uu iskaba daayo lakiin waa had iyo gooro taasi waa diqadii muslim ee jaanibkan un bay tilmaamaysaa arrin kaloo de ay tahay on isku yar baraarujinaynaana waxa ay tahay in isxaaq isaga caadadiisaaba ah da'digiisa ah inuu akhbarana yidha qaaliban ma isticmaalo xadathana markuu sheekadiisa wax ka warinayo marka ma aha un ma odhanayno imaka halkan ninkii musalaxa akristay akhbarana wuxuu isxaaq u yidhi sheekiisuu ku dul aqriyey ee waanu ka maqal kuwa kalena xadathana waxay u yidhaaheen sheekhay ka maqleen waa isilaax macruuf oo in badan culimada kamid ay kuma socoto xataa muslim isaga uu kuma socday isaga naftiisa markay noqoto laakiin muslim isaga maha arrintiisa isxaaqtiisa laguma fasirayo taa waxaan leenahay waa si uu isagu marka horeba sheekadiisa kaba naqlin jiro ma tilmaamayso xaalo qira'a ama xaalo maqal ma tilmaamayso agtiisa isxaaq وqال الآخران حdثna جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد اللahi قال أنه قال أبي وائل مgaعiisu waa inoo dambeeya inoo iman isagoo drqda dambe xadيiثka qال qاla رasuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahi ba wuxuu yihi بئس ma ay بئسa waxa xumaaday ma waa شhay ahaan iyo wax lagu qowlo waxa uxun oo لأحadihi midkood usugnaaday dadka yaqul waa kan مkصuصkii dmku waa qowlkiisa uu odhanayo ama inuu yidhaaho ayaa wax lagu hadlo iyo qowl la yidhaaho uba xun maxay uu yidhaaho nasiitu aayata kayta wa kayta aayaddii caynkaa iyo caynkaas ahayd baan iloobay inuu taa yidhaaho bal huwa nusiya maaha ma iloobinun arrinku maahe waa la ilowsiiyey istadkiru lqur'aana qur'aanka waxaad dalabtaan xusuustiisa macnaa had iyo goor dee qur'aanka qira'adiisa badsada laazima muwaadabo iyo mulaazamo ay isaga laazimtaan qira'adiisa ku xusuusnaanaysaan oo sintu hadday dalab inoo faa'iideynayso macnaa nafihina waxaa ka dalabtaan qur'aanka xusuustiisa oo had iyo goor cusboonaysiya cahdiga ah qur'aanka cahdigiina iyo waqtigiina oo qira'adiisa laazima weyo badsada falahuwa qur'aanku ashaddu isaga uga daran tafasiyan fakasho iyo caymad iyo baxsi uu baxsado min suduuri rijaali ragga laabahooda waa ciddii xifdisay inta rag iyo dumarbe laabahooda uu ka fakado oo uu ka baxsado isagaa uga daran min anacami nicmooleyda waa geeli imika halkan walow dee anacam geeli iyo arigiyo lo-daba lagu idlaaqo lakiin halkan waxaa looga jeedaa geeli min anacamna waxay ashadudii bay ku tacalluqaysaa oo isagaa xaggaa ugaba daran bicuqulihaa ay min cuqulihaa fakashada ay dabaradeeda ka fakadayso haddii dabarku uba furmo ama aan jaanibkaa la ilaalin oy dee waxa weeyaan ama xadhiggii ay goosato de way baxsanaysaa waxaa dhici karta inaan dhibyaraan laguma helin haddaba isagaaba uga sii daran taas weeye bal bicuqulihaa kolley alfaado kalena way yar noo dambeeyaan oo markaas maan lafdiga eegi doonaa lafdigan cuqule lakin waxaan leenaha un imaka halkan cuqul waa jamcu ciqaal weeye waana dabarkan aynu naqaano un sa dee kitaabba kutub loogu jamciyo ayaa ciqaalna oo waxaa dee lagu dabroba masalan saa geel oo kaleba cuqul loogu jamciyaa bada imaka halkana waxaan ku fasiray mid baan u bedelay oo min cuqulihaa baan idhi waana dee marka hadhow haddaan taasa aan uguma bedelon taa kuma fasirno bada bimacnaa min kaba dhignana tafasiyan bay inoogu tacaluqaysaa oo markaa laqbadu waxay noqon falahuwa qur'aanku ashaddu isagaa uga daran tafasiyan fakasho tafasiyanna macnaa tafalutan weeyaan lafdiba waa kuba yimi xadiidke tafasiyan min suduuri rijaali ragga laabahooda uu kaba fakado min annacami nicmooleyda isagaa uga daran bicuquliha min cuquliha ay ka fakanayso de haddii dabarku uba furmo cuqusheedii ay kuba xidhnayd ee laguma dabray xadaثana بن نmayri qaala xadaثana abi و abu muعaawiyata xa وxadaثana yaحya بnu yaحya wlafظ lahu qaala akbarana abu muعaawiyata markaa lafdigan dambe yaحya بnu yaحya atamimi baa leh ee labada hore cabdالlahi بn mayr iyo abu muعaawiya macnuhum bay la wadaagsadeen qaala akbarana abu muعaawiyata can اlأcmaشhi can shaqiiqin markii dhaweyd waxaan soo haynay jariir بn cabdالxamid oo mansuur kaba wariyey maanta jariir inooguma sugne mansuur bedelkiisina waxa yimi acmash baa yimi laakiin mansuur wuxuu ka warinaya can abi waailin imikana maxaa inoo dhacday can shaqiiqin shaqiiquna waa abu waailka naftiisii waa kunyadiisii abu waail magaciisana shaqiiq baa la idhaha waa taabici weyn oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid ah oo kitaabka marar hore baan kuba soo aragnay qaala markaa shaqiiq baa wuxuu yidhi qaala cabdullahi cabdullahi bn mascuud dee waa xadiidkaba ninkii warinaya markaa horena waa riwaayo dambe uune cabdullahi bn mascuud baa yidhi tacaahadu war ka war haya ilaaliya hadihi اmasaaxifa masaaxiftan waa kutubtan ujeedadu masaaxifta waa jamcu musxaf oo waxay kulansato dee qur'aankii ah taa ka war hayo oo qiraa'adiisa badsadoo laazima taas warubama qaala alqur'aana tacaahaduu hada اlqur'aana inuu yidhi baaba suurtagala waana kolley musxafkiina waa qur'aankiino de wuxuu kulansaday musxafku qur'aankiibuu kulansadaya falahuwa qur'aanku ashaddu tafasiya min suduuri rijaali min annacami min cuqulihi bal halkii aan ba'dii min aan lahaa waa tan min inoo timi laakiin maxaa dhacay min cuquli lafdigu waa kii aan soo laqbeeyey uun bicuqulihaa baa halkan taallay halkana min cuqulihi waxa weeyaan lafdigan annacam luqada carbeed waa la tadkiiriyaa ujeedadu mudakar ahaanna waa loo isticmaalaa muanas ahaanna waa loo isticmaalaa waayo alfaad badnao saasaaba iskaba jirtay ka cabiraan yudakar wa yuanas macnaa lafdigu tadkiirna waa ku yimaadaa taaniisna waa ku yimaadaa markaa lafdiga kama muuqanayso oo nacam dee sideedee ugama muuqanayse marka ama damiir u laamayo oo kale ama la sifaynayo ayaa tadkiirka ama taaniiska kaba muuqda marka markii hore bicuqulihaana lafdigii baa la ta'niisiyey nacam imikana min cuqulihi lafdigii un baa la tadkiiriyey waana ti u nacamti waa geelii baa imika waxa loogaba jeeda lafdigan baa luqada carabeed macnihii taas ah tadkiirna waa ku yimaadaa taanisa arrinkuna ee damiirka iyo ama ishaarada iyo ama sifada iyo waxyaalaha caynkaasa u laabmaya ayuu kaba muuqanaya tadkiirka ama taaniiska qaala markaa bal riwaayadan imika ama lafdigan dambe intan mawquuf ahaan buu kuba yimi lakiin intaasaan ognahay ba xadiidkii marfuucaba iyadnaba inooguma sugnayd qaala wuxu uhi ibnu mascuud waqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam laa yaqul yaanu odhan min axadikum axadkiin nasiitu aayata kayta wakayta kayta wakayta nasta kada wakada weeye oo waxaana idhahaan waa inta badan waxyaalaha jumasha faraha badan iyo ama xadiidka iyo dee khabarka kaba mida amar dawiila iyaba kayta wakayta laga kinaayooda dayta wataytana waa lamid kada wakadana waa taas oo kale bal markaa waxa weeyaan aayadii caynkaa iyo caynkaas ahayd waa aayaddii buu sheegayaa ayaan iloobay axadkin yaan u odhan bal huwa nusiya waa la ilowsiya xadiidka macnihiisa waa inoo yar dambeeya maha ma iloobi oo arrintu taa ayaan u odhane isaga waa la ilowsiiyey وxadثnي محamed بن xاtimi qal xadaثna محamed بن bkri qal aخbarana بن jurayji qal xadaثnي cabdة بن abi lubaba markii dhawayd cabdat bnu sulaymaan baan soo haynay magacuna ma badna oo ruwaadda kuma badna cabda ma khaasatan saxiixeynna kuma badnaba cabdat imaka ninkii horena waan soo aragnay waa nin hore kaasi ama waxaan leeyahy me waa nin dambe oo atbaacu taabiciintii weliba kuwii dhexe kani waa taabici isaga weliba adigu dee isba taabicigii raggii waaweynaayaan u noqonin dabaqadii zuuri iyo qataade iyo weeye oo taabiciintii yaryaraydu baan kuba tirinaynaay lakiin magaciisu waa cabdat bnu abi lubaaba kaasna cabdat bnu sulaymaan bu ahaa can shaqiiq ibni salamata abu wail markii dhaweydna shaqiiq keliya imakana aabihii baa laynoo magaci aabihiina waa ka sheegay shaqiiq ibnu salama qaala wuxuu uhi samictu ibna mascuudin yaquulu samictu rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalama yaquulu bi'sa maa lirajuli ay bi'sa waatii dee nicmo uun xagga marka la eega midna madaxiday keentaa midna demiye waa ficilka aan tasarufine loola yimaado demi loolaba yimaado kollay dee kolna ismi daahira faacilkiisu noqdaa kolna damiirba bisa waxa xumaaday oo waa qowl ahaan iyo ma waa qowl ahaan iyo wax la yidhaaho iyo hadal oo lirajuli shaksigii ama rajulkii usugnaaday maksuuskii demiguna waa kan an yaquula inuu yidhaaho macnaa qowlkiisa uu ku qowlo shaksigu maxay uu ku qowlo nasitu suurata kada wa kada ayaa wax xun ah ama shay uba xun oo wax la yidhaaho iyo qowl lagu qowlo kan baaba uba xun aayadda caynkaa iyo caynkaasaan iloobay aw nasitu aayata kayta wa kayta bal huwa nusiya waa la ilowsiiyey bal xadiid un keliya ubaa baabkii inoogaba dambeeya in yar baan halkan ku yar joogsanaynayo horta waxa iyada inooguba sugan oo ah rasuulkii ilaahay uu ku tirinaya wax madmuuma wax xun inay tahay ruuxoo yidhaaha aayaddii caynkaas ahayd baad iloobay waxaana uu rasuulkii ilaahay sheegay arrinku inaanu taa ahaynay in la ilowsiiyey buu sheegay xadiidka tawjihiisa horta dee waxa weeye oo imika halkan oo kale bal kollay aqwaalo dhowraaba jirtay laakiin qowlka dee aan ictiraab lahayn ee ugu mudanay halkan arrinku waxa weeyaan oo tani dembiga waxa keenaya ee nasiibtu ayata kada ama kayta wa kayta ay dembi u mudatay horta waxay taasi tilmaamaysaa ruuxii inuu qur-aankii ka shuqloomay isagu faraha ka qaaday aqrihi waayey ayay arrinkani tilmaamaysaayoo arrinku maaha qowlkan waxaan imika dembigani uba yime waa xaaladan keentay ama qowlkani uu ka dhashay weeye waa ruuxa xaaladiisa iyo waxaan uu ku sifoobay oo ah tashaaqulkan qur'aan iyo tafriidka xaggiisan iyo tasaawulkan uu qiraa'adiisii fudaydsaday tan weeye waxaa la dembiga uu yimi ceebayntan iyo dembigani uba yime hadalkan keliya uun ma aha ee waa xaaladan bal taasba wey qolooyinkiina sharaxa nawowi haystana kollay anigu dee ma garan karo kolley waa nuskadan anigu haysto ayaa wuxuu qaadiciyaad isagoo kaba soo naqlinaya oo hadalkaasna sidaa ugaba soo naqliyey oo le wax xadiidka lagu awilo waxa u mudan ana macnahu damu lxaali laa damu lqowl waa xaaladan shaksiga ee keentay qur-aankii inuu ilooba ilowgani kaba dhashaa la demi ayaa demiguba yime maaha hadalka keliya uun hadalkoo keliya oo dee waa taasoo ruuxu ilaahay baaba subxaana watacala rasuulkiisa ilaahay uba nisbeeye xaggii loosa nuquruka falaa tansa ilaa ma shaa allah bal markaasoo rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu alayh waaba kan lahay inii ansa kamaa tansawna kolley ila waaba imanayaaye laakiin waa xaalkan keenay oo ah tashaaqulkan iyo il markaa farakaqaadkan qur-aankii uu fara kaba qaaday bal taaba wey lakiin waxaan ugama jeedaa aniga wuxuu ii taalla halkan isagoo qaadiciyaad kaba soo naqlinaya ay nasiitu lxaalata laftiguna kolley waa taxriif ama khad ama bacadeed weeye haddii ay idinkana qolooyinkiina haysta halkan waxa weeyaan ama sharax haysta ay taas oo kale ay dhacday sawaabku waxa weeyaan bi'sat lxaalatu maha nasiitu ee waa bi'sat lxaala macnuhu waxa weeyaan waxa xun xaaladan oo ah ruuxa qur-aankii intuu xifdiyey ka kaafil noqday ee ka jeestay faraha ka qaaday ilaa uu iloobay kaas bay xaaladiisa xuntayo dembigu markaa qowlka maayo waa xaaladiisa bal waxaan leenahay qolooyinkiina haddii ay taasi ay idiin dhacdo oo xataa waxaa arkay qolooyinkan dee mucaasiriinta barkood oo kitaabka sharxay oo nawowina hadalkii kaba soo naqliyo arrinkana qaadiciyaad baa le san dee taxriifka halkan nooguma sugana naqligoodiina uu kuba sugan yahay bal waxaan leeyahay waa bi'sat lxaalatu bal markaa waxayn tahay oo arrintan culimmada ay kuma tawjiyeen arrinkan demigan waa ta ugu rona ama macnaa ugu mudade taa weeyaan oo waxaan la diidayo ee demigu u yimi hadalkan keliya maaha waan iloobay aayaddaasuu runqux kaba cabiro waa waxaan arrinkaasi kaba dhashay ee ruuxana uu kuba sifoobay oo tafriidkiisa iyo gaboodfalkiisa iyo inuu qur-aankii kaba shuqloomaya bal taa weeye horta taasi waa macnaha hore arrintan ah bal huwa nusiyana horta khaasatan bukhaari oo kale ruwaadiisi si guud baan filaya muslimna barhkoodba ama intooda badani waa say ku dabdiya waana say noo taal walow ruwaadan ama culimadii kitaabkan iyaguna dee laga soo naqliyey barhkood ay takfiif kuma dabdiyeene waa in la shado o la yidhaha bal huwa nusiya macnaa waa la ilowsiiyeyna wuxuu noqonayaa arrinkuma inuu iloobay un e waxaa lagu ciqaabay isagii waa la ilowsiiyo markuu qur-aankii ka shuqloomay uu faraha ka qaaduu kaba jeestay ayaa isagii la ilowsiiyo waa ciqaab ilaahay xaggii kagaba timi isagii markay xaaladiisu taa noqotay qur-aankii uu iloobay ama uu faraha kaba qaaday ayaa isagii la ilowsiiyo laguma ciqaabay oo arrinku maaha ila uu iloobay un dee xaaladiisu markay taa noqotay ayaa lagu ciqaabayba tan oo waa la ilowsiiyaba ama haddii la yidhaha nusiya oo waa la iloobaya ee isagii waxay noqonaysaa waa ruuxa laga tegay ee nasullaha fanasiyahum macnaha laga tegay oo la iloobay oo dee khayrkii iyo wixii uu heli laha iyo ajrigii u heli lahay o dhan buu kaba wada qaday oo markaasaa dee lagaba tego lagaba iloobay xaggaas ayaa haddii la takfiifiyana ay noqone bal laakiin waxaan ku dabdisanaynaa un tashdiidkan kuma dabdisanaynaa oo bal huwa nusiya waa la ilowsiiyey isagoo waa lagu ciqaabay weeye markuu isaga ficilkiisu kaa noqday ayaa lagu ciqaabay qur-aankiiba in la ilowsiiyo xdثna cبd اللh بن brاd الأشعري وأbو كرayb qال xdثna أbو أsاmة عن brayد عن أbي brdة عن أbي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم qال snadku isagoo snana marar hore waan soo aragnayba braydna abu burdahan uu ka warinaya brayd بn عبd للh بن أbي burda waa awowgii waana ina abu muسى الأشعري marka waa usrade braydku waa ina عبd للh بن أbي burda abu burdana waa ina abi muسى الأشعري waa niman isdhalay weeye lakiin labada brayd iyo abu burda isu awow weeye عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال تعاhdوا معنaa ilaaliya weey o ka warhaya weeye oo معنaa waa jددوا عهدكم به hذا القرآن قرآنكa فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلطا halkii تفصيا waana معنو waa ki un من الإبل في cقلha kollay فidana بمعنaa min baan iyadna kaba dhiganaynaa ضرفiyada oo geela iyagu waxa weeye isagaa marka la eego xagga cuqulkeediiyo markay damarka goosato fakashaday fakato isagaa uga fakasho badan ba isagaa kasii daran oo xagga ajaanibka gobababan ama min alubuli fi cuqulihaa xaalay kuba sugantahay cuqulkeeda oo haddaan la ilaaliyo lagaba warhayno on la de taas oy dabarkii de intay goosato ay saas meel aan lagaba ogaan oon laga warhayn fakashaday fakashada waxa ka badan qur-aanka fakashadiisa ولفظ الحdيث لبن brاd xadيثka lftigiisa iبن brاd ba la ujeedadu cبد لله بن brاd الأشعري iyo محمد بن العلاء labadooda xadيثka mسلم ka wada wariyey lfdigani waa kii ina brاd abu qrayb lakiin macnuhu la wadaagsaday sheekh keligana way wada lahaayeen waa abu usama حmed بن usama kale baabka axaadiistiisu tan bay nooguma dhante فawaaid uu nawowi dhigtay رaحimah الlahu taعaalى alfaada xadيثka markanu si wada geyno ayaan halkan in yar oo de aan kaba tilmaamaya waana fawaaid aada u muhiimo waxaa xadiidka inoogu sugan buu leeyahay jawaazu rafci sawti biاlqira'ati fi leyli fi lmasjid walaa karahata fihi ida lam yu'di axada walaa tacarada lilriyaai walicjaab wanaxwi dalik maa inay banaan tahay ruuxu isagoo habeen jooga masjidkiina jooga inuu qur'aankii u aqriyayo sare u qaado u qiraa'adii qur'aanka lama jahro wax karaho oo ku sugan nama jirtuu leeyahy haddaanu cid ku dhibayn oo macnuhu waa maxay haddii meeshii dad kalaa joogo iyaguba tukanaya ama qur'aan aqriyaya iyagiibuu tashwiish gelinaya markaas sare uma qaadayo mar haddii cid hurudaa ay jirto halkaas iyagana nawciidaa ugaba sugane sare uma qaadaye marka aanu cid ku dhibahayn oo ama ruux musalliya ha noqoto ruux waxa weeyaan dee dikir kalaba iska wata ruuxaa hurdaa haba noqoto cid aanu kuba dhibahayn wax karaaho oo ku sugani ma jirto oo kolleyna waxa weeyaan waana siday kuba jamciyaan axaadiistii keenaysay qur-aanka in laba siraysto ee kala mid dhigaysay sadaqada la siraysanayo qur-aanka la siraysto kala mid dhigaysay iyo dee axaadiistan kale ay umuurahan inooguma sugnaadeen weliba arrin kale u raaciyo aanay isaga markaa soo gelahayna xagga naftiisii inuu de isaga naftiisa ay cajab geliso ama waxan uu laba imanaya riya oo haddii taas uu ka aamin yahay ama taasi aanay jirin cidna aanu kuba dhib ahayn iyada markaa qira'adii haddii lala jahro ama salaad ha ku tukanayo ama si kaleba ha u aqriyayo wax kale ha ku sugani ma jirto rasuulka ilaahiyna waa ka maqlay isagii kumuu diidin oo kumuu inkirin bal markaa taasi waa faa'ido xadiidka inooguma sugan arrin kaloo muhimana xadiidka waa inoogu sugantao wuxu uhi sheekhu waxaa ku sugan duco loo duceeyo ruuxa uu shaksigu xaggiisa ama dee insaanka uu jihadiisa khayr kaba helo oo macnaha haddii dee ruux kale xaggiisa khayr kaaga yimaado ood khayr ka asiibto xataa haddaan kuula jeedin oo adigu nin khayrka aad isaga kuula jeeday aanu ahayn ba lakiin khayr ba xaggiisii kaa soo gaadhay ducadii loo ducaynayey oo maxay taasna tahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh aayaad uu iloobay ayaa waxa uu ku xusuustay qiraa'adii saxaabigan cabaad ibnu bishrin saxaabigu qur'aanka isaga aqriyayo cid uu xusuusi muu lahayn cid ha ku intifaacda qiraa'adaada ma lahayn laakiin rasuulka ilaahay khayrkaasaa ka soo gaadhay xaggii muxuu markaa yidhi yarxamuhu llahu ama raximahu llahu waa kan u duceeyey oo ciddii markaa khayr xaggiisa uu kaaga yimaado ama waxaad ku intifaacdo xaggiisa aad kaba hesho ducadii loo ducaynaya xataa ruuxa kala qabsadiya nin xaggiisa aba jirin xadiiska way nooguba sugan tahay waxaa kaloo kusugan bu leyahy qur'aanka oo la dhegeysanaynu sunato dee taasna adilo kala duwan baa inooguma timi waana tan xadiiska inoogu sugnayd rasuulka ilaah inuu dhegeysanayay qiraa'adiisii waxaa kaloo kusugan bu leeyahy waana hadal kusoo celceliyo kitaabka dhexdiisa had iyo goor markay munaasaba timaadee in suurat lbaqara iyo suuratu alicimraan iyo in la yidhaahaa ay badnaan tahay waayo salafkii barhkood baa odhan jiray ha odhanina suurat lbaqara dhaha asuuratu alati tudkaru fiiha albaqara saa dhaha lakiin dee waa tan inagu soo noqnoqoto wax kalaho taa ku suganna ma jirto way banaan tahayba bal markaa taasina oo dee qolooyinkii axaadiisii baa dee tan ay kuba timi inuu ruuxu insituhaa yidhaahaa inaana wax karaahiy kuma sugnayn laakiin nasituhaa ayna toosnayn ama aanay habboonayn ama karaahi ay ku sugan tahay sababta waxay tilmaamaysaa takaaful iyo inuu isagu tafriid iyo xaggiisa kaba yimina iyada xadiidka taas way nooguma sugan tahay bal umuurahaas xaggan kale ee masalada xagga in lawiyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxay taa iminkaa ku tacalluqsadaan waa ti aan horreysiyo markii hore aan siiba horreysiyo bal waa fawaaid imaamku raximah llahu tacala halkan uu sharxiisa xadiidka uu kusoo ururiyey bal waxaanu uga jeedna caawa inuu casharka inoo bilaabna wallah subxana wa tacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله